gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir mudane saalax cali maxamuud ayaa ka hadlay sababta ay dib ugu dhacaan fulinta xukunada ay riday maxkamadda gobolka banaadir ee suu jira kuwa madaniga ah iyo kuwa ciqaabta ah gudoomiye saalax ayaa sheegay in ay ilaalinayaan xuquuqda dhibanaha iyo sidoo kale eedeysanaha islamarkaana ay sharci ahaan aysan banaaneen in qof xukun lagu riday lagu fuliyo isla maalinka lagu riday isagoona sheegay inay jiraan qodobo dastuuri ah oo qofka u ogolaanaya inuu racfaan qaato taasina ay tahay sababaha ay u daahaan fulinta xukuumada ay rido maxkamadda gobolka banaadir
arrin horta iftiimin u baahnaa jirta runtii oo moogtahay in la iftiimiyo aada u baahan qofka oo eedeysanaha ah amba qofka dembiile markau noqdo maxkamad darajada koobaad dembiile ku noqdo waxaa jirta qofka eedeysanaha xuquuqu leya oo xuquuqda eedeysanaha la dhaho oo dastuurka ku cad qodobka soddon iyo afar iyo qodobka soddon iyo shan ku cad qofka markii lasoo xiro oo procedureka baarista uu soo maro oo maxkamadda la keeno oo la eedeeyo oo maxkamadda eeda loo soo gudbiyo oo dacwadda maxkamaddu dhegeysato qofkaas macnaheeda maanta haddii la xukumo berri lama dili karo shareecada islaamkana sax kuma ahan qawaaninta dalkana sax kuma ahan xuquuqaha adduunka ee muwaadiniintana sax kuma ahan marka qof inta maanta la xukumo berri la dilaayo totally sharcigay khilaafsantaha taas waxaan rabaa in dadku ay ogaadaan aragtida sharciyaqaanka marka aan ka hadlaa de waxaa laga bulshadu inay si kale u arkaan waa dhici kartaa laakiin qofku wuxuu leeyahay xaq leeyahay xaqa racfaan qaadashadu leeyahay racfaanka wuxuu ku qaadan karaa soddon casho soddon casho maalintii u gaaro oo nin racfaan qaaran maalintaasaa xukunkiisu dhaqan galay oo la samayn karaa in lasoo codsado in la dilo qofkaas la dilo laakiin xuquuqdii dadku ay ku heshiiyeen tusaale ahaan madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo sharciga ku jiraan soo maa sharciga baarlamaanka iyo madaxweynuhu ku jiraan mid lamida eedeysanuna leeyahy haddii la yidhahdo xeerkii madaxweynuhu ku jiray ee kan baarlamaan ku jiray kan ogolaha fulinta waa la dabaqa kii eedeysanaha iyo qabanayana la dabaqi maayo horta waxaan filaa inayna arrintaas ayna gar ahayn anigu garsoorana garsoore markaan ahay xuquuqda eedeysanaha inaan ilaaliyo waajiba iga saaran xuquuqda dhibanaha in la ilaaliyana waajibaan iga saaran macnaheeda maahan in lagu xadgudbo iyadoo la ilaalinayo xuquuqdii dhibanaha la ilaalinayo midda eedeysanaha lagu xadgudbo maaha qofkan haddii lasoo xiro xabsi oo ku jiro maxaa looga baahan yahay maanta inta la xukumo beri la dila maxaa looga baahan yahay xeerkii dastuurka saasaa ku qoran xeerarka dhan saasaa ku qoran qofku wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa qofkan wax dilay dilka loo haysto inaan asugu gelin soo lagama yaabo oo marka haddii la racfaan qaada lahay daahiradan caddaa lahayd inuu asuguba gelinba qofkina haddii la dilo suurtagal maa idrol xuduuda bishabahaad xadiis waxaa jira iyo aayad qur-aan idrol xuduuda bishabahaad waxaa laga wadaa qofka shubhaad inta uu jira inaan xuduudda lagu fulin shubha inta imaan karto oo shubhadaas qofkan ay ka saari karto in laanno qofka haddii la dilo nafta haddii la gooyo macnaheedo lama soo noolan karo dib uma soo laaban karo in la ilaaliyo markii wixii lagu goynayo intii laga gun gaaro oo kama dambays ay noqoto hadalka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa ku saadaya iyadoo ay si weyn maalmihii ugu dambeeyey loo hadalhayay qaar ka mid a maxkamadaha dowlad goboleeda kuwaas oo xukunno ku riday eedeysanayaal kadibna lagu fuliyey maalinka xukunka la riday